Xukuumadda Washington waxa ay markeedii ugu horeysay ka warrantay sababta ay codkeeda ugu biirin weysay qaraarkii lagu ansixiyey waxa loogu yeeray howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda Afrika ah ee Soomaaliya USSOM. War-saxaafadeed lagu faafiyey bogga rasmiga ah ee howlgalka Mareykanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Mareykanku go'aansaday inuu ka fiirsado taageerada qaraarka sababo la xiriira shuruudo aan weli laga fulin Soomaaliya si loo meelmariyo qaraarka laba kun toddoba boqol sagaal iyo toban. Sidoo kale dowladda Mareykanka ayaa walaac ka muujisay habka cusub ee taageerada dhaqaale loogu raadinayo howlgalkan iyadoo muujisay walwal dhanka maalgelinta ah iyo nidaamka ciidankan oo aanan ahayn hab lagu kalsoonaan karo. Si kastaba ha ahaatee, uma caddeyn karno qaraar adeegsanaya qaab cusub, iyadoona si buuxda loo tixgelin ujeedooyinka ku aadan miisaaniyadda la isku daray. Sida ku cad qaraarka laba kun toddoba boqol toban iyo sagaal, waa in la hubiyaa habraacyada ugu wanaagsan ee nabad ilaalinta, sidaasi waxaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay Mareykanka. Inkastoo Washington ay sheegtay inay ka go'an tahay taageerada waxa ay ugu yeertay xoojinta midowda Afrika, haddana waxay walaac ka muujisay in habka la qaatay ay khatar gelin karaan kalsoonida laga qabo qaabkan cusub ee muddada fog. Mareykanku wuxuu ka sii afeeftay eed loo jeedin karo oo ku aadan in uu ka baqayo bixinta dhaqaalaha faraha badan ee duulaanka Soomaaliya, wuxuuna xusay in sanad walba ay Soomaaliya uga baxdo lacag dhan hal dhibic laba bilyan oo dollar. uuna yahay wuxuu ugu yeeray deeqbixiyaha ugu weyn ee taageerada dhaqaale ku bixiya waxa uu ku tilmaamay nabad ilaalinta qaramada midoobay ee caalamka warka dowladda mareykanka ayaa ku soo aadaya iyadoo xaaladda ciidamada shisheeye afrikaanku murugsan tahay kuwaasoo maanta ka liita sidii ay ahaayeen toddoba iyo toban sano ka hor markii ay duulaanka guracan ku soo qaadayeen dalkan soomaaliya